si lagu lafaguray amniga degmada caabuduuq iyo lagu qabto saldhigga booliiska degmada shirkan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta degmada saraakiisha ciidamada ammaanka iyo laamaha maamulka degmada caabuduuq ee gobolka galgaduud ujeedada shirka ayaa ahayd in lagu falaqeeyo xaaladda amni ee degmada loogana hortago falal amni darra inta uu socodka shirka ayaa waxaa la raacay in la xoojiyo wada shaqaynta ciidamada ammaanka iyo shacabka si looga shaqeeya nabadgelyada degmada caabuduuq ee gobolka galgaduud mas-uuliyiinta ka hadlay shirka ayaa ku booriyey shacabka degmada caabuduuq inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka islamarkaana ay si degdeg ah u wargeliyaan wixii dhaqdhaqaaq ah ee shak gelinaya amniga degmada caabuduuq ee gobolka galgaduud ugu horan ayaa waxaa ka hadlay furitaanka shirka iyo sidoo kale qaabka waxaa looga qabanaya amniga degmada caabuduuq gudoomiyaha degmada caabuduuq muxudiin adag weli waxaanu isugu nimid shirkanagii caadiga ahaa ee amniga looga hadlayey oo normal si weekly ah noogu dhici jiray ama si toddobaadla ah saa daraaddeed bulshada si guud waxaan ugu baaqaynaa laamaha amniga inay la shaqeeyaan siay awalba ula shaqayn jireen amnigu wuxuu u baahan yahay bulsho iyo laamaha amnigu inay ka wada shaqeeyaan si loo sugo haddii aan laga wada shaqayn amnigu ma sugmayo taas waxaan ugu baaqayaa bulshada maadaama saraakiisha iyo ciidamaduba ay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan amniga inay la shaqeeyaan si guud waxaan rabnaa inaan ka warbixina degmada amnigeedu inuu aad u wanaagsan yahay boqolkiiba boqol la isku hadlayn karo dabcan soomaaliya meelaan dhacda ka dhicini ma jirto laakiin waxaan dhihi karnaa ilaahay mahadiis xaaladdii ugu amniga badnayd inuu deegaanku ku jiro waxaan rajaynaynaa xilligan barwaaqada roobabka iyo amnigaasna inuu ilaahay noo sii waariyo bulshadan aan ugu baaqayna inay amnigooda ka shaqeeyaan waxyaabaha amniga waxyeeleynayana ay ka fogaadaan dhanka kale saraakiisha ciidamada ammaanka ayaa ka warbixiyey amniga degmada caabuduq iyagoona soo rogay amare la xiriira amniga iyo sidii loo xaqiijin lahaa degmada caabuduq bulshada qaybaheeda ugu baaqay in laga hortago falalka amnigridda ku ah iyagoona odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale beelaha ugu baaqay in la xareeyo baabuurta tiknikada ee beeluhu wataan si looga hortago falalka amnigridda ku ah degmada caabuduq gaduud annagoo ah booliiska iyo military oo ka howlgalna degmada caabuduq waxaa iskugu nimid bulshada inaan la wadaagno waxyaalo badan oo mataqaanaa ii sheeka jira caabudaaq oo ah inay nagala shaqeeyaan midda amniga ah oo amniga qaybay ka noqdaan oo xasiloonada qayb ka noqdaan waxaan ka codsanaynaa beelaha degan degmada caabudaaq gawaarida tiknikada ee magaalada ku badatay oo magaalada la dhex maraysa qoryaha waaweyn oo noocba iskugu jira inay xaraystaan oo guryahooda ay geystaan ay ka dhex saaraan magaalada iyo dadka shacabka iyo makasta iyo masaakiinta iyo dadka ku nool degmada caabudaaq ay ku dhex jiraan annagu waxaan soo jeedinay oo go'aan ku qaadanay inaan tilaabo sharci ka qaadno wixii hub ku dhex wata ee degmada caabudaaq nooc walbay tahayba
amnigii baan ka hadlaynaa amniguna marka koobad weeye waxaan rabnaa marka bulshada degmada caabuduwaaq joogta in amnigiisa ay aga shaqayn jireen oo nabadgelyadaheed oo fiicneed oo sirdoonka lahayd inay noloshooda ka sii wadaan laamaha amnigan la shaqeeyaan magaaladuna amnigeedu waa boqolkiiba boqol waa amni laisku hadlayn karo waa amni lagu shaqayn karo dhacdooyinku maalin kasta waa iska dhacaan dhacduna hadday dhacdana amniga iyo laamaha amniga ka hadla oo ka shaqeeya wax dhiboo ka jira degmada caabuduwaaqna ma jiraan maamulka degmada caabuduwaaq ayaa ku howlan si wax looga qabalaha amni darrada degmada caabuduwaaq iyadoona laamaha amniga iyo sidoo kale shacabka ka kaashan sidii loo xaqiijin lahay amni ee ku noolaa degmada caabuduwaaq ee gobolka galgaduud